الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى baab إdaa صalىa hadduu tukado qaacidan isagoo fadhiya ثuma dabeetana صaxa uu bogsado oo xanuunkii la fadhiistay uu ka ladnaado aw wajada ama uu dareemo khifatan waxoogay fudayda tamama waa dhammaystiri doonaa oo siday ahayd buu la iman maa baqiya salaadiisa inta ka hadhay oo tamama waxa u uga jeedaa manaa ataa maa baqiya lahu min asalaati calaa wajhi tamaam salaada inta u hadhay ila cudurdaarkii waa kaa suuleye wuxuu ula iman doonaa sidii ay ku dhamaystirmaysay oo mid dhamaystiran ay ku noqonaysay وqاaل الxasن wuxuu yihi in shaaء hadduu doono almariidu kii bukay sallىa waa tukan doonaa rakcatayni laba ragcadood qaa'iman isagoo taagan wa rakcatayni laba ragcadoodna qaacidan isagoo fadhiya oo hadduu laba ragcadood fadhiga uu ku tukado dabeetana uu awoodo taagni labada hadhay taagni uu ku tukan weyaan macno laakiin ishkaalku wuxuu yahay mashiicadu maxay tahay miyaanay waajib ku noqon ahayn marka uu salaadii qeyb ka mida fadhi ku tukada haddii uu bogsado inta kale taagni inuu ku tukadaa miyaanay waajib ku noqon ahayn maadaama cudurdaarkii uu suulay laa shaka inay waajib ku noqonayso waxaanad moodaa inuu ujeedo xasan albasri raximahu llahu tacaala yanaa in shaaa banaa calaa maa sallaa wain shaaa istaanafaha markuu laba ragcadood fadhi ku tukaday hadduu bogsado laba arrimood buu ikhtiyaar u leeyahay inuu salaadii soo bilaabo oo tii fadhiga uu ku tukadayna uu ku soo celiyo iyo inuu ku dulbineeyo intii u harsanayduun uu taagni ku tukado waxaanay taasi meesha ka saaraysaa qowlka odhanaya binaagu ma banaano intii u harsanaydun tukan maaye woo soo bilaabayaa mar hadduu bogsaday laakiin qowlka saxda ah culimada badankooduna ay ku tageen wuxuu yahay haddii salaadii qeyb ka mida uu tukado oo fadhi uu ku tukado ama iyadoo arkaanteedii qaar maqan yihiin cudurdaar awgii oo kadib uu bogsado ama cudurdaarkii uu suulo inta u harsan ayuunbuu tukanayaa intii hore kusoo celin maayo waana sida uu yeelay rasuulku calayhi afdal asalaatu watasliim axaadiidta aynu ku arki doono qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf qaala akhbaranaa maaliku can hishaam bni curwa can abihi can caaisha radia allahu canha umi lmu'miniina anaha akhbaratu waa u warantay hishaam curwa ibni zubayr annaha lam tara inaanay arag rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam oo yusallii tukanaya salaata leyl qaacidan isagoo fadhiyo qatu weligii xataa asanna ilaa rasuulku da uu noqday oo markii rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu cuslaaday ee da uu noqday ayuu bilaabay salaada markaa salaatuleylka iyo sunayaasha inuu fadhi ku tukado oo caaisha radia allahu canha waata tiri xadiid kale lam yamut xataa kaana akharu salaatihi jaalisan rasuulku ma dhiman ilaa salaadiisa badankeedu ay ahayd mid fadhiga uu ku tukado xabsana waxay tihi maa ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam yusallii fii subxatihi jaalisan xataa ida kaana qabla mowtihi bicaamin wa kaana yusallii fii subxatihi jaalisa maan arag rasuulka oo fadhiga ku sunaysanaya ilaa la gaadhay sanadkii ka horeeyey dhimashadiisa markaa sanadkaas wuxuu ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam mid fadhiga ku sunaysta labada xadiid bana waxaa wariyey alimaamu muslim raximah llahu tacaala marka ay sunnaha ku qaydeen caaisha radia allahu canha iyo xabsaba macnaheedu waxa weeyaan faralka rasuulku inuu taagni ku tukan jiray oo awood la-aan uu awoodi waayey inuu taagni ku tukado awgeed sunnaha fadhi ugumuu tukan laakiin isagoo awoodo inuu istaago ayaa ibqaan calaa nafsihi isagoo naftiisa u tudhaaya isla markaana samaynaya sida ay ku suurto gelayso dee salaada inuu sii wado oo naftu aanay culays ka dareemin oo aanay ka go-in ayuu sunnaha fadhigu ku tukaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam fa kaana wuxuu aha rasuulku yaqra'u mid akriya qaacidan isagoo fadhiya xataa idaa araada ilaa marka uu doono an yarkaca inuu rukuuco xataa idaa araada arukuuca qaama waa kici jiray oo faqara'a waa akhriyi jiray naxwan min halaaثiina aaya in ku dhow soddon aayadood aw arbaciina aayatan ama afartan aayadood uma dabeetana rakaca waa rukuuci jiro oo taagni buu ka soo rukuuci jiray markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaadii qeyb ka mida wuxuu ku tukaday fadhi qeyb ka midana waxa uu ku tukaday taagni ayuu ku tukaday oo salaada sunnaha in fadhi lagu wada tukado ayaa bannaan waxaa kaloo bannaan qeyb ka midana inuu fadhi ku tukado qeyb ka midana inuu taagni ku tukado inuu dhammaantoodba taagni ku tukadaana waa mashruuc bal waaba sida afdalkaa ee u wanaagsan oo u dhamayska tiran qaala xadaثna cabdالlahi bn yuسf qaala akbarana maliku can cabdالlahi bn yaزيid w abi nadr mawlى cmar ibn cubayd الlah can abi slma ibn cabdالرaحman ibn cawf aلzuhri اqurashi can caaisha umi اlmuؤminiina radي allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam kaana wuxuu aha yusalii mid tukada jaalisan isagoo fadhiya fayaqra'u waa akhriyi jiray qur'aanka wahuwa jaalisun isagoo fadhiya faidaa baqiya markuu ka hadho min qiraa'atihi qiraa'adii uu ku talagalay inuu akriyo naxwu naxwu min halaaثiina aw arbaciina aaya ana naxwun min min halaaثiina aw arbaciina aaya wax ku dhow soddon ama afartan aayadood macnaheedu waa maxay yanaa qiraa'ada inteeda yari markay harsan tahay waayo marka la idhaahdo baqiya kada asalku waxa weeyaan in intii badnayd shaygaas ay xaasishay oo intii yarayd ay harsan tahay taasina waxay tilmaamaysaa tuulu qira'ati nabiyi calayhi salaatu wasalaam fii salaati leyl qiraa'ada rasuulku siday u dheerayd salaatuleylka dhexdeeda qaama waa kici jira oo faqara'aha waa akhriyi jiray intaa u harsan oo huwa qaa'imun isagoo taagan uma yarkacu dabeetana waa rukuuci jiray uma yasajada dabeetana waa sujuuday yafcalu waa sameeyey fi rakcati ahaaniyati ragcadda labaadna mila daalika oo qiraa'ada fadhi buu ku waday in yari markay u harsantay buu kacay oo intuu u harsanayd uu dhammaystiray kadibna uu rukuucay marka xadiidkan dambe wuxuu dheeraad la yahay intaas yafcalu fi rakcati ahaaniyati mila dalik oo xadiidka hore taa laguma sheegin faidaa qadaa markuu dhameeyo salaatahu salaadiisa nadara waa eegi jiray oo fain kuntu haddaan ahay yaqdaa mid soo jeeda taxadata macii waa ila sheekaysan jiray wain kuntu haddaan ahay naa'imatan mid hurudana iddajaca waa jiibsan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam taana waxaa laga qaadanayaa xusnu cishrati nabiyi calayhi salaatu wasalaam maca ahlihi dhaqan wanaagga rasuulku uu ku sifaysnaa ee uu kula dhaqmi jiray reerkiisa ama xaaskiisa masaladaa markaa bukhaari u baabaystay ayaa laga qaadanayaa labadan xadiidda haddii salaaddu markaa ay tahay salaad sunno ah fadhi waa lagu bilaabi karaa iyada oo ishkaal ma leh laakiin salaaddu hadday tahay salaad faralah oo qofku taagnida aanu wadi karin taagnidii mashaqo ay u sababayso iyo culays aanu qaadi karin ama khushuucdiisii ay yaraynayso oo arrinkiisu uu yahay inuu fadhi ku tukado hal yabtadiu salaata qaa'iman am yabtadiu salaata qaacidan ama intuu taagni ku xidho ayuu fadhiisanayaa mise marka horeba fadhi ayuu ku xidhan karaa ahlucilmigu waa isku khilaafeen haddii adilada loo noqdana haddii uu juz-un min alqiyaami la iman karo taagnidii wax ka mida intaa uu la iman karaa walow haba yaraatee ka dhici mayso bidaliili qowli nabiyi calayhi الsalaatu wasalaam ida amartukum biamrin faatuu minhu ma staطactum haddaan arrin idin faro inta aada awoodaan shaygaa kala yimaada taasina waxay tusinaysaa khaladka ay ku jiraan dadka qaarkood oo ay suurtagal u tahay salaada inay taagni ku xidhaan laakiin inay sii taagnaadaan aanay ay ku adag tahay oo kolleyba ku khasbanaanaya inay fadhiistaan waxay sameeyaan markaa iyagoo fadhiya inay salaada iska xidhaan wa hada khata hadduu salaada faralkaa taagni ku xidhan karo intaa dabadeed hadduu sii wadi kari waayo taagnidii waa fadhiisan karaa laakiin inuu marka hore taagni ku xidho wey oo isagoo fadhiya in salaadii faralka ahayd uu xidho maaha isagoo taagni ku xidhan kara halkaas ayaa waxa weeyaan mujaladkan axaadiistiisii ay ku dhamaatay kitaabu taksiiri salana halkaa ayuu ku dhammaaday waxoogay markaa insha allah waxaynu yaro muraajacayn doonaa su-aalo aan idinka weydiin doonaa kitaabka aynu dhamaynay nacam limaada tufatishuuna cala lkutub inaad iska laabtaan bay ahayd idinkuna waad baadhaysaan dib baad unoqonaysa sooma kitaabkaad ka jawaabeysaan aljawaab min alkitaab maa yanfa nacam maa xukmu qasri salaa fi safar khulaasadaynu rabnaa qowlka raajixa salaada in la qasriyo ama la gaabiyo qofku markuu safro xukunkeedu waa maxay ma waajiba mise waa mustaxab mise waa mubaax a waa waajib maxaa u daliila inay waajib tahay ma daliil calaa wujuubiha hadihi xujat calayk walaysat xujata lak idaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaaxu an taqsuruu min asalaa xadiiu caaisha wahuwa furiyat الصalaaة rakcatayn rakcatayn wautimat salaaة اlxadar wauqirat salaatu safr marka asalba waxaa salaada inay laba laba ragcadood ahay tii safarka sideedaa loo daayey tii waxa weeyaan negida ayuun baa la dhamaystiray wakadalika xadiiثu ibni cabaas wa xadiiثu cumar ibn khaaab radi allahu canه waayo haddii istidlaalka ishkaal lagu soo arooriye ka warama oo lagaa sooka ilaahay yihi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min aلsalaaة salaada haddaad gaabisaan dembi dushiina ma aha markaad safartaan marka ama qof shay waajiba sameeye baa la odhanayaa ku dembaabi maysa miyaanu macnaheedu ahayn waa mubaaxo ku dembaabi maysaan man yujiibu calaa hada su-aal anta ajabt xusein yaani nafyu ljunaax laa yadulu calaa cadam lwujuub haddii la idhaa shayga ku dembaabi maysid taasi tusin mayso inaanu waajib ahayn maxaa u daliila ina الصفا والmarwaة min شhacاaئir الlah faman xaja الbeyt aw اctamara falaa جuنaaha عalayhi an yaطawafa bihima iyadoo طawaafka bayna صفa wاlmarwa oo sacyi buu yahay canaa rukn min arkaan الxaj ayaa haddana la yihi ku dembaabi maysaan su-aal kale ya axmed limaada yaأti nafyu الجunaax can man facala bacضa الwaajibaat maxay tahay sababta keentay qof waajib sameeyey in la idhaha ku dembaabi maysa oo tan safarkana jaahiliya samayn jir nacam maxaa ka dhashay marka inay inay inay halkaa asnaami taallo beyna safa walmarwo dee asnaamta ay u dawaafi jireen waxaa ka dhashay waa maxay sabab u noqday nafyu ljunaax nacam macanaa yaأti nafyu ljunaax can man facala waajiba ida taxaraja canhu وظن أنa fي فiعlihi إثmا شhay waajiba qof sameeyey waxaa lagu yidhaahdaa dembaabi maysid marka shaygaa waxoogay uu dhibsanayo us yidhaahdo war aarmaad ku dembaabtaa maadaama meesha asnaam loogu dawaafi jiray waxay is yidhaahdeen biloo dee aad kuwaa u ekaataan oo aada saciga ku dembaabtaan salaadiina qofka waa ka taxaruji karaa wuxuu odhan karaa ama salaadii afar tahayd baad laba tuuri doonta bilaad arrintaa ku dembaabta ولhada jaءa nfy اjunaax marka yaأti nfy اjunaax can man facala waajiba إida taxaraja can dalika واctaqada ana fii ficlihi aw dana ana fii ficlihi sma nacam haddii la idhaahdo xadiidkii cumar bn khaaab fi saxiixi muslim rasuulku wuxuu yihi markii la weydiiyey qasriga sadaqatun tasadaq allahu biha calaykum faaqbaluu min allahi sadaqatahu markaa sadaqa lagu tilmaamay marka waajib ma aha xadiidkaas wuxuu daliiliyey inaan qasru salaati safar aan waajib ahay fama aljawaab maxaa looga jawaabaya nacam aye la xagga qabuulkaynu ka waramayna qabuulu sadaqa ma waajib ba qofku inuu aqbalo sadaqada la siiyey laysa biwaajib ha bixinteeda ka warran mayno cidda bixisa waa ilaahay subxaana watacaala lakin waxaynu ka warramaynaa qabuulu sadaqa waajib maaha bay yidhaahdeen sadaqada aqbalitaankeeda nacam la la nusuus kale m maaha naskan laftiisa nacam haye faqbaluu min allahi sadaqat nacam asalku waa maxay waa qabuulu sadaqa inaan waajib ahayn hadii qofka sadaqad la siiya inuu aqbalaa waajib maha laakin hunaa amara الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam biqabuuliha halkan laakiin rasuulku wuxuu amar ku bixiyey sadaqada in la aqbalo walaslu fi awaamir anaha tufiid اlwujuub awaamirta waxaa asal ah inay wujuub faa'iideyso ayib hal yushtarau fi اlqasri alkhawf fi safar ma la shardiyaa marka safar salaada lagu gaabinayo in safarkaa baqa waxa weeyaan uu la socdo khawf ise lama shardiyo nacam laa yushtarad waayo aayadda maxaad kaga jawaabaysaa in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu ya yani haalibulasfaarka markaa khawfuu la socdaad leeda waktigaas oo maxaa u daliilay saa layskama odhan kare yuxmalu cala alghaalib layskama odhan kare anasiita xadiid yacla bnu umaya nacam ya cabdilqaadir maxaa u daliila kayf ma daliil calى hada anahu kharaja makraj alghaalib nasiit dakaraka allah nacam nacam xadiidkeena haddeen akhriyeyna yacla bnu umaya miyaanu odhan ya amiira almuuminiin qowla اllahi tacaala ya ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaaxu an taqsuruu min asalaa in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu waqad aamina faqaala cumar tacajabtu mima tacajabta minhu fasaأltu rasuula اllahi can dalika faqaala sadaqaة taصadaqa allahu biha calaykum faaqbaluu min allahi sadaqatahu nacam marka xadiidkaasi wuxuu tusiyey inaanu khowfku shardi u ahayn gaabinta salaada lagu gaabiyo fi safar labada xadiidee uu ku bilaabay baabka horeeya bukhaari mid waxaa ku timi xadiid ibni cabaas aqaama الnabiyu tiscata cashara yaqsur macnaa waa fii maka sagaal iyo toban buu joogay salaadana waa gaabinayay wa fii xadiidi anas aqamnaa biha cashra toban baanuna ka joogni see laysu waafatiraya labada xadiid nacam man man yujiib nacam maxamuud sax manaa xadiidka sagaal iyo tobanka inuu inuu sagaal iyo toban rasuulku maka joogay tilmaamay cinda fatxi maka xadiidka anasna aqamnaa biha cashra waa xajat اlwadaac marka waa laba dhacdo oo kala duwan ay labada saxaabi ayay kala warameen xadiidka waxaa laga qaadanayaa iطlaaqu ismi اlbaladi calaa maa jaawarahaa wa qaruba minha halay kaga jirtaa talo magaca ay magaaladu leedahay waxaa lagu iطlaaqi karaa ama loogu yeedhi karaa meelaha u dhow ee la jaarkaa haye tobanka cisho sax tobanka cisho maka gudaheeda ma wada joogin rasuulku calayhi salaatu wasalaam qaar wuxuu joogay mina qaar wuxuu joogay carafa habeen musdelifa ayuu joogay wamaca dalika anas markii lagu yihi aqamtum bimakata shay-an qaala aqamnaa biha cashraa nacam markaa qofka sidaa yeelaa been sheegi maayo ka meel hargeyso u dhow ku dhashay tusaale ahaan anaa xaggaad ku dhalatay idhaa hargeysaan ku dhashay hada lam yakni nacam baabu salaati biminan maxay tahay sababta iyadoo kitaabu alxaj aynaan ku jirin kitaabu taqsiiri salaa aynu ku jiro bukhaari wuu si gaara ugu baabaystay salaada mina lagu tukado hada kulluhu kulu ma as'alukum canhu dakarnaahu fi dars nacam nacam lanna waa mawdic اlkhilaaf waa halka salaadeedaba la isku khilaafay oo yaa isku khilaafay markii horeysay cuثmaan ibnu cafaan iyo cabdullaahi ibnu mascuud ibnu cabaas maa sheekh cabdullaahi ibnu mascuud nacam sallaytu maca الnabiy buu yihi cabdullaahi ibnu mascuud ibnu cumar biminan rakcatayn wa abi bakri wa cumara wa maca cuثmaana sadra min imaaratihi uma atamaha maxay tahay faa'idada ku jirta waa su-aal caama in saxaabadu had iyo jeeraa leh markay sheegaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ficil uu samayn jiray inay daba dhigaan abubakar iyo cumar iyo cuثmaan iyo baa saa samayn jiray ma hiya alfaa'idatu fi haada miyaanay miyaanay daliil ugu filayn rasuulku sidaa uu sameeyey maxay ka raacinayaan abubakar iyo cumar iyo cuثmaan iyo nacam xamed haybe يعني hذا lm yrid في الثaناء عalى الصحاaبة lakiin warga في الاstidlاal xagga dliishi baynu ka waramayna ay cmar n marka waa dliil labaad marka laga yimaado فicl النaبي عalيه الصلاaةu وaسaلاaم hay jaamع cmar ba kaaga horeeyey sabqka bha cmar naعaم naعaم hadi waa faaئidة ta kowaad تطبيقهم نعم لhذiه السنة أmا الشhaريعة وcmلهم بhا waxaad tusinaysaa sidaa صxaabiga iyaga sheegaya uu fahmay in iyaguna ay ufahmeen فahمkooduna waa xujo wey lakiin mid kalea jirto muhima weli aan la sheegin ay khaبر لكن mا هي فائدة ذiكر أبي بكر وعمر وعثمان مع النبي عليه الصلاaة وaسلام السؤال عن hذا نعم لا لا hذا بعيد نعم صحيح hذه أيضا فائدة جزاك الله خير hذا يدل على أن hذا ليس من khصائص النبي عليه الصلاaة وaسلام oo صxaabadu inaanay ufahmin arinta in rasuula ku gaar tahay نعم اسmاعيل aye aye haye haye nacam yaعni jawaabuka fii dimni jawaabi man sabaqaka jawaabi qoladii hore ayay jawaabtaada ku dhex jirtay sax haye cabdallah aywa hada yadul calى ana الصaxaabة kanuu yufadiluuna abaa bakri wa cumara وcثmana عalى غayrihi min الصaxaabة oo miizo ama dheeraad saxaabada kale ay ka lahaayeen laakiin qadiyadii istidlaalka ku saabsanayd antum tadhabuuna baعiida ana sa'altkm can qaضiya mutacaliqa bاlاstidlaal xagga deliishiga la xidhiidha haye aye hada dikr walaysa huwa muraad عجزتم نعم أيوة هذا هو الجواب الذي كنت أبحث عنه جزاك الله خير هذا يدل على عدم النسخ مر هدي الله رسولك دبدي عليه الصلاة والسلام أبو بكر يا عمر يا عثمان با كعب الفيل تري أرنكاس إن أنو منسوخ هاينا محكم ويهي أي تاس دليل صحيح طيب ما هي المسافة التي يqصر فيها المسافر xayt مساaفada مساaفirku uu ku gaabinayo saلاada نaعم xaسن كuل ma يطلق عaليهi اسم السفر cرفا oo qowlka nidhi waa rاaجح waayo magaca maxaynu nidhi الأسماء التي cuلiقa بها أحكاaم شharciية تنqaسم إiلىa aye محamed أسماada ama magacyada xuكم شharciga lagu xidhay waxay uqaybsataa saddex aye maxamed maxamed ibn cabdillaahi ibn guuleed nacam magacyada ay shareecadu axkaam ku xidhay waxay u qaybsoomaan uhi saddex nooc sax qaar almuraada minha almaqsuuda minhu shareecadu ay caddaysay sida salaad iyo soom iyo kuwaas luqa iyo curfi toona loola noqon maayo iyo la shareecada maxaa ku xiga horta luqada qaar macnaha looga jeedo luga alcarabiya bimacnaa ay caddaysay ka saddexaad muxuu noqonayaa sida ashamsu wاlqamar aلsamaa wاlard kaadi macruufa fi lugati اlcarab waxaa looga jeedo midaan sharciguna maqsuudka ama xadkiisa aanu sheegin luqaduna aanay sheegin kaa maxaa xadeynaya curfiga curfiga oo caadatu naas looga jeedo ayaa xadeynaya sida asafar kadalika annafaqa biru اlwaalideyn wغayru dalika marka ismu safar shareecaduna xad uma sheegin luqaduna xad umay sheegin idan xadkiisa waxaa loola noqonayaa ila lcurfi baa loola noqonaya haddii lagu yidhaahdo maxaad ukhilaafteen saxaabada ibnu cumar iyo ibnu cabaas kaana yaqsuraani wa yuftiraani fi arbacati burad oo sitata cashara farsakan oo hamaaniyat wa arbacuuna miila intaasay ku gaabin jireen ibnu cabaas iyo ibnu cumare maxaad ukhilaafteen haddii la ydhaha ka warrama masaafay xaddideene nacam ibraahim maxaa u daliila in arbacatu buradkaasi ay ahayd agtooda masaafatu safar curfan yacni khilaafu daalikaba iyaga laftooda ka sugnaaday iyadoo masaafada masaafo aan ahayn oo ka yar ay ku gaabiyeen salaadda taasi maxay tusinaysaa masaafo xadaysan oo go-aan inaanay jireen mar walba masaafada ah curfi ahaan safarun inay ku gaabin jireen nacam mataa yabtadiu fi lqasr musaafirkii goormuu salaad gaabinta bilaabaya salaad gaabinta goormuu bilaabaya musaafirku nacam muusa idaa faaraqa cimraana maxillatihi marka uu ka baxo meesha uu degan yahay dhismayaasheeda ee uga baxo badanan jid ahaan uga dhex baxo laa ru'yatan aragti ahaan ay uga qarsoonto maaha macnuud walo ha uga muuqatadee meeshaa uu degan yahay dhismayaasha koonaha u xiga haddii uu ka dhex baxo weliba waa dhismayaasha la degan yahay kuwa kharaabo iyaga lama tirsanayo oo fadaag iyo banaanka ayay la xukumiyen markaasuu salaad gaabinta bilaabaya waayo eeriboodka ama mataarka hargeysa qofka reer hargeysa ee safraya ma ku gaabin karaa salaada maada tafcaluuna ya rashiid idaa saafarta ilaa kenya qasriga eriboodkaad ka bilowda aye man yuwaafiqu waman yukhaalifu nacam laguma gaabin karo airboodka laguma gaabin karo lianna albinaa mutasil magaaladii buu ka mid yahay iminka hadduu ka go-naan lahaa yanaa wuxuu yeelan lahaa xukun kale laakiin iminka dhismihii baa mutasila ilaa airboodka aad ka gaadhayso marka waa xaafad ka mida xaafadihii magaalada marka laguma gaabin karo airboodka ha wa maysa gaabin ma jirto waayo curfan dee safar lama odhanayo imika qofka tusaalahaan london jooga ee sharqu london ku nool hadduu karba london tegayo kan saaca yaa bashiir saacateyn saaca wa nis manaa ilaa berbere intaad ku gaari kartid wey ya haddana maca dalika dee curfan musaafir miyaa loo ictibaarinaya uu safray lama odhanayo wuxuu gaadhay baa la odhanaya galbeedka ayuu tegay ama beriga ayuu tegay marka walow masaafadu haba dheeraatabe curfan mar haddaan safar loo ictibaarinayn waxa weeyaan salaad lagu gaabin maayo ha gaabnaatee haddii curfi ahaan safar ay tahay salaadda waa lagu gaabinaya ayb insha allah dhowr su-aalood baynu ka jawaabi doonaa oo aan baryahaaba halkan kitaabka ku dhex jiray salaada tahajudka ah qofku inuu gurigiisa ku tukado iyo ma masaajidka inuu ku tukado iyomaa fadli badan asalku waxa wa inay fadli badan tahay inuu ku tukado masaajidka rasuulku wuxuu yihi alayhi الsalaatu wasalaam man qaama maca alimaami xataa yansarif kutiba lahu qiyaamu leyla qofka imaamka la tukada ilaa salaada uu ka baxayo qiyaamu leyl dhamaystiran baa loo qoraa wakadalika aصaxaaba kanuu yusaluuna fi lmasjid jamaacatan salaada haddii guryaha ay ku fadli badan tahayna qof waliba gurigiisa ayuu ku tukan lahaa marka xadiidka odhanaya afdal salaati اlmar salaatuhu fii beytihi ila اlmaktuuba iyo xadiidka adila ayaa ka saartay waxa weeyaan salaada tahajudka oo looga jeedo taraawiixda la tukado bacda nawmin hurdo dabade salaada tahajudka sameecadaha kor loo dallacayo ma banaan tahay waxaan leenahay maya in loo dallaca maaha lannu salaad waajiba maaha oo dadka loogu yeedhayo dadku inay tukadaan waajib kuma aha oo dee qofkii iska seexday gaar ahaan jaarulmasjid in la iscaajiyo oo dee hurdada laga toosiyaa waxa weeyaan xaq maaha waxaa laga yaaba xataa dad marba ah oo buka oo sawdkan uu dhibayo inay waxa weeyaan degan yihiin meelaha sameecaddu ay gaadhayso bal culimada qaarkood xataa waxay diidaan salaada faralkaa aadaanka ayuunbaa sawdkiisa dabadda loo saaraya laakiin iqaamada iyo qiraa'ada midnaba dabadda loo saari maayo maxaad u malaynaysaa markaa mid sunaa masaajidada markaa waxaa haboon in loo sameeyo meel switch laga kantaroolo sida masaajidda qaarkood waxa weeyaan aan u samaynay iyadoo arrinta noocaasi aan ka fikiraynay oo sameecaduha yeesha laba switch mid gudaha shidaya iyo mid dabadda shidaya oo markaa ka gudaha un la shito xaaladaha aan la rabin sawdku inuu dabadda u baxo nacam sakada haddii aan qofka aan siinayo aanan u sheegin inay sake tahay ma iga ansaxaysaa shardi maaha inaad u sheegtaa adigu inaad sake ahaan u niyeysato ayuunbaa shardiya laakiin afka inaad ka sheegtay inay sake tahay shardi maaha oo daliilsaa shardinayaa ma soo aroorin maydhashada iyo weysada haddii aan israaciyo sandaarsi ma la imanayaa mise sidaasay ku dhan tahay sida raajixa ah waana madhab imaami axmed almadmadatu walistinshaaq waajibaani fi lwuduu'i wاlgusl luqluqashada iyo sandaarsuguba waa waajib haddaad weysaysanayso iyo haddaad maydhanayso maydhasho sharciya sida guslu janaaba iyo guslu lxayd iyo waayo min daahiri lbadan bay ka mid yihiin afka iyo sanku jidhka inta muuqata ayay ka mid yihiin ee in la maydhaa ay waajib tahay inta muuqata inay ka mid yihiinna waxaa u daliila ibaaxatu almadmada walistinshaaq lisaa'im banaynta loo baneeyey qofka sooman inuu luqluqduu sandaarsado oo hadday joofka ka mid yihiin dee luqluqashadii sandaarsigu soomkay ka jemi lahay laakiin maadaama taa musaafirkii loo ogolaaday jidhka intiisa daahirka ah ayay ku xisaabsan yihin oo ay ku tirsan yihin marka in la maydhaa waajib wey haddii aada weydo jamac ma la tukan karta ahlulbidaca salaat ljamaaca looga tegi maayo qofku inuu yahay saaxibu bidca haddaanay bidcadiisu mukafiro ahayn qofku bidcadiisu bidcadu ku gaaloobay hadday tahay lagu daba tukan maayo laakiin hadday bidcadiisu tahay bidca mufasiqa fisqa ta'wiil haddii aada helayso cid bidcadaa ka maran oo aa mutasif bisunna inaad la tukatid ciddaa wey haddiise aanad helayn jamaacada ka tegi maysa inaad jamaacada ka tagto aad tidhaahdo qofkaasi waa saaxibu bidca oo ku daba tukan maayo keligoda iska tukanaya naf nafteeda ama lafteeda ayaa bidco ah tarku ljamaaca khalfa almubtadica waa bidca inaad tiraa gurigaan iskaga tukanaya mubtadica ku daba tukan maayo qad saraxa bidalika ala'ima minhum shaikh اlislaam ibnu taymiya raximah اllah min caqaa'idi ahli الsuna asalaatu khalfa albari wاlfaajir salaada dhexeeda ma lagu ducaysan karaa af soomaali adkaarta tawqiifiga ah sida faatixadii ducaaء الاstiftaax dikr الruquuc dikr الsujuud الtashahud kuwaasiyooda ayaa loola imanaya si ay u soo arooreen waxba lagama bedeli karo laakiin ducada kale ee qofku sujuudda ku ducaysanayo ama tashahudka atixiyaadka dabadi sida fiicani waxay tahay inuu ku ducaysto ducooyinka ma'huurka ee waaridka soo arooray waayo ducaaءu nabiy calayhi الsalaatu wasalaam waxaa rasuulka la siiyey jawaamic اlkelim kelmado koob kooban macnahooduna uu ballaadhayo xeel dheeriyo haddaanu kuwa gara inuu af carabi ku ducaysto ayaa afdal oo axsana laakiin hadduu af soomaali ku ducaysto salaadu guri mayso limaada lanna af carabigii af soomaaligu labaduba dee waa kalaam waa hadal xagga hadal ahaan waa isku mid laakiin hadalku haddii khitaab maca alkhaaliq hadal alkhaaliqaadu kula hadlayso waxa weeyaan ama dikri ha noqdo ama duca ha noqdee salaadaada burin maayo waxba yeeli maayo allahu aclam waxka bilahi towfiiq sala allahu calaa nabiyina intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online